inkastoo madaxweynaha soomaaliya uu dalka ka maqan yahay madaxda wadaxaajoonaysana uu qayb muhiima ka ahaa haddana warar hoose oo aanu ka helayno madaxtooyada dalka ayaa sheegaya in weli wada hadallo goonigooni ah ay halkaasi ka socdaan iyadoo beesha caalamka oo kulamadaasi qayb ka ahna ay cadaadis ku hayaan hoggaanka soomaalida si shirkani aanu u marin waddadii kii kismaayo qodobada laysku mari laayahay ayaa ah maadaama aqalka sare la sheegay in qaab deegaan lagu soo xulayo uu qaabkaasi noqdo mid maamul goboleed madaxda maamuladuna ay iyagu soo diraan cidda deegaanada ay ka arrimiyaan aqalkaasi uga mid noqonaysa waxaa sidaasi ku doodaya maamul goboleedka galmudug halka puntland iyo jubbalandna ay ku dhegan yihiin in nidaamkaasi uu noqdo mid ku salaysan siddeed iyo tobanka gobol ee waddanku uu ka kooban yahay safiirka etoobiya iyo wakiilka xogeeyaha guud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan ayaa isku howlaya in shirkani uu mirodhal noqdo iyagoo si joogto ah marba dhinac ula fadhiisanaya iyadoo kulamadaasi ay socdaan ayuu maamul goboleedka puntland sheegay in shirku uu dhicisoobay sida uu sheegayo afhayeenka puntland qur-aan jecel shirkaasi waa istaagay hadda waxaa socda shirar goosgoosta oo beesha caalamka iyo madaxda soomaaliya oo kala gedisan baa socda laakiin shir toos u furan oo haddeertan la hor fadhiyo ma jiro waan arkaynaa maalmaha soo socda xildhibaan cabdulaahi xasan cascasey oo ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa waxa uu tilmaamayaa in shirku uu haatan marayo meel ka rajo wanaagsan xilliyadii hore islamarkaana aanan lagu tilmaami karin mid guuldaraystay maadaama ay kulamadiisii weli madaxtooyada ka socdaan cidnana hadda laguma eeday karo fashilka shirka sababta ay tahay weli waxaa socdaa wadahadaladii aa weli socda marka waxaan ku tegaynaa cidda fashiladay iyo iyo cidda diidan waxaan ku tegaynaa xilligeeda laakiin hadda laakiin hadda meelaha uu marayo ay tahay meelo hadda ugu roon meelihii uu soo maray xilligii hore hadda meeshu ku taagan yahay haddii aan laga leexin inuu yahay mid mara dhali kara mas-uul ka tirsan ergada shirka ka qaybgelaysa oo madaxtooyada ku sugan oo door biday inaan magaciisa qariyo ayaa ii sheegay in dadaaladii beesha caalamku ay u muuqdaan kuwo miro dhaliyey islamarkaana qarka loo saaran yahay in warmurtiyeed lasoo saaro kaasoo lagu sheegayo natiijada shirkan ka soo baxday waxaana warar ay v o a helayso ay sheegayaan in safgarad hordhaca laga gaaray qodobkii laysku mari lahaa oo baarlamaanka soo socda uu ku salaysnaan doono qaabbeeleed afar dhibic shan ah halka aqalka sarena uu noqon doono mid xubnihiisa lagu soo xulo habdeegaan siddeed iyo tobanka gobol ee dalku uu ka kooban yahay ah jacfar kuukaay v o a muqdisho